iyadoo heer gabagaba ah maraya dhismaha wejiga labaad ee wadooyinka laamiga ah ee degmada Kismaayo ka socda sidoo kalena la rajeynaya in dhowaan la bilaabo wejiga saddexaad ee wadooyinka Kismaayo ayaa waxaa bulshada loogu baaqay inay doorkooda ka qaataan dhismaha wadooyinka ayna fududeeyaan duminta guryaha ay soo galeen cabirka ah wadooyinka la dhisayo gudoomiyaha xaafadda calanley ee magaalada Kismaayo Cusmaan Faarax Baando oo kormeeray goobaha ay dowladda hoose ee degmada Kismaayo calaamadaysay ee laga rabo inay wadooyinka noqdaan ayaa bulshada ugu baaqay in ay dowladda hoose la shaqeeyaan ayna dumiyaan guryaha la calaamadeeyey ee cabirka wadooyinku soo galeen waxaan soo sameynay wacyigelin ballaaran baa waxaan ku soo sameynay guryihii calaley walow dadku ay diyaar u yihiin inay jabsadaan qaybtood maantaan soo wada marnay waxaan muwaadin kuu sheegaynaa xaafadihii maanta isku marka aan bilaawnay way dhammeeyeen waxaan rabnaa wacyigelin maanta aan u soo marnay waxa weeye waa fadhiga aa fadhidaan dadka ugu muhiimsanaabaa heedeen ka kaca fadhiga ee guryihiina jabsada inta mitir nila qoray waa wax yaroo kooban intaa yar inaad jabsataan baa lagama maarmaan ah danteenna waxay ku jirtaa laami to laami laamiga maanta bilicda uu yahay waa aragtaan waddada fiyaaf madow ee marto fiyaaf madow road waddada weyn oo elaboorka caadana waa aragtaan oo kismaayo exteedii waxba isuma jiraan waa toddoba guri waxaa xanibaya toddobadaa guri waxaa loo qaatay barnaamij baan u qaadanay oo si maskax leh oo deganaan leh baa loo calaamadiyey waxaan rabnaa muwaadin shala diyaar baa u ahayd maantana diyaar inaa u ahaato wakhtigana waxyar baa ka dhiman maa la aqbalaayo wakhti kale in lagu daro muwaadin dan kuguma jirto in gurigaagii la jijibiyo oo ciidan loo diro oo shaqaalo loo diro katabir loo diro dan kuguma jirto waxaan rabnaa kismaayo oo dhan iskeed bu wax u jabsanaysaa kismaayo oo dhan iskeed bu wax u jabsanaysaa laakiin inaad adiga fiirsato guryo kale oo aan la jijibiyey oo adiga kula midka ahaa oo ayaga iskood u jabsadeen weli kismaayo qof hadda xoog loogu jibiyey maana arag kismaayo ayayna noo noqonin xaafadda ugu horraysa ee gacmaha lala galo iyadoon weligeeda in lala gelin gacmaha qof walba isagaa waddada jabsanaayo calanay waa ogeedeen majongo road boqol soddon iyo afar guri iskood bay u jabsadeen cid cid cid gacmaha la gasha ma lahayn ballantii loo qabtana way ku fuliyeen marka waxaan rabnaa toddobadiina guri ballanta nala qabtay waxyar baa ka dhiman inaan samaynaysaana waa aaminsanahay
xaafadda calanley ayaa ka mid a meelaha laga hirgelinayo waddooyinka laamiga ee degmada kismaayo waxaana bulshada xaafaddaasi degan gaar ahaan kuwa leh guryaha la calaamadeeyey loogu baaqay in wakhtigii loo qabtay ay guryaha ku dumiyaan